wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa tibaaxaya in duqeymo culus ay ka dhaceen maalintii shalay gudaha dalkaas kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed duqeymaha ayaa waxaa fuliyey diyaaradaha loo yaqaano dronista kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay leedahay dowladda jabuuti ay saraakiil warbaahinta soo xigatay ay sheegeen inay duqeeyeen goobo ay joogaan maleeshiyaad hubaysan oo halis ku ah amniga dalkooda inta la xaqiijiyay waxaa duqeyntan ku geeriyooday siddeed qof iyadoona marba marka xigta ay isa soo tarayaan waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan ilaa iyo iminka ma jirto war ka soo baxay dowladda xabashada itoobiya iyo maleeshiyaad kale ee fallaagada ah ee ka dagaalama gudaha wadanka itoobiya ilaa iyo iminka ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele taasoo lagu eedeeyay inay geysteen duqeymo culus oo ka dhacay gudaha wadanka itoobiya duqeymaha ayaa waxay ka dhaceen magaalo istaraatiiji ah oo lagu magacaabo iilidar oo ku taalo gobolka canfarta iyadoona ay waxyeelo daran kasoo gaareen dumar iyo carruur siday wararku sheegayaan waxaa laga yaabaa inuu sii kordho khasaaraha wixii soo kordha waan soo gudbin doonaa insha allah marar badan wadanka itoobiya waxaa sidan oo kale uga dhacay duqeymo ba-an oo ay ku hoobteen dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan kuwaasoo in badan lagu tuhmayo maleeshiyaad iyo koox hubaysan oo ka dagaalama gudaha dalkaas